dhegeystayaal waxaa iminkaas si toosa qadka telefoonka magaalada baydhabo kaga jira wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdifataax ibraahim geesey mudane wasiir mana maqlaysaa
si fiican kusoo dhowow warbaahinta koonfur galbeed aad iyo aad adiga iyo warbaahintaadaba aadaad u salaamantihiin dhegeystayaashaba waanu ku dhawahay
cabdifataax ibraahim geesey waxaa tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga koonf dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaa inagu maqaala in magaalada baydhaba nin uu isku magacaabay ninkaasoo lagu magacaabo madheer uu sheegtay inuu yahay madaxweynaha saddexda gobol shabeellaha hoose iyo ba iyo bakool bal arrintaa iyo xaaladihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo
haa runtii walaalow arrintaas waa su-aal muhiima waaye warbaahinta anigu ma ma jecli badana hadalladooda iyo waraysyada wakti badan ayaan nahaye laakiin warbaahintii labaad oo aan su-aashaas uga jawaabo ayaa tahay anugu baydhabaan joogaa hoteelka bakiin oo la sheegay in dadku ku shibsan yihiinna waxaan isu jirnaa wax hal kilomitir ka yar wax ismagacaabis ay wax doorashaa ka dhacday ma aynaan maqlin laakiin warbaahinta hadda waxaan ka maqlaynaa in meeshaas dad ku jiray oo aan labaatan iyo dhammaan telefoonna raadiyaha shabeelle la yidhaahdo oo ka ganacsada maaragtay dhiigga dadka oo qaab isbaaraa u shaqeeyo oo qaab mooreenima u shaqeeyo waa maamuuska saxaafadda iyo media aanan aqoonin sharciga iyo loogu dhaqmo iyo institutkiisu dhaqankiisu aada u liito in weriye halkan ay kasoo ijaarteen qoladaas meesha fadhisay ayaa la sheegay inay idaacadda ka tabiyeen markay hal saac iyo konton daqiiqo oo weliba aroortii hore ah wax meeshaas u gudbay iyo wax shacaba iyo wax ka qayb galay ma jirin laakiin horey soomaalidu waxay u tiraahdaa nabar la filaaye naxdin ma lahan baayi bakool shabeellada hoose dadgamac gurracan wato oo uu hogaaminayay xildhibaankii barayshirka ama culayska shacabka kaga cararay saddex maalmood kadib baydhabo maaragtay rabitaan uu watay ayaa jiray oo ahaa in saddexdaas gobol maaragtay uu ka dalaalo dadka deegaanadan degan khaasatan digir iyo mirdo uu ka dalaalo dadkuna ay iska diideen marka ninkaan hadda adigaa sheegay sida aniga mad iyo mud wax la yidhahda ma akaani laakiin waxaa la ii sheegay inay xildhibaankaas ay isku hooyo ahaayeen oo isaga uu meesha kaga tegay dadku soomaalidu dhanna hadalkay wada maaragtay quutaan oo dad waa waa muuqtay waa dad oo maarata orar society dadka ninkaas oo ka tegay ninkaana hooyaday dhasho oo idinkaga dardaarmay dhaxalka uga tegay wuu yidhi alla lahaa dad arrintaas la yaabay oo fadeexo u arkay oo ku qoslay oo dhaxaltooyinya waxaas yidhi oo badanna waa arkay oo xafiisyada maarata la soo xiriiray dad meesha maarata aan tegin oo isaga niyastabay waa jira dad badana maydiha ka hadlaayo arrintaas aada uga fo maarata uga xumaaday waa laga mudane wasiir sheegay mudane wasiir laakiin meeshaan adeer macaane adeer macaane aan kuu dhameeyo ilyas meeshaan waa waa hal macawiis wey hal macawiisna laba nin ma wada xirtaan hal magaalana laba madaxweyne ma wada joogaan hal godna laba libaax kuma wada noolaadaan haddii ay caddaato cid jirta in ay madaxweyne sheegatay dadkan iyo dalkan madaxweyne ay doortay inay leeyihiin cidka ogolaan doonta ma jirto
cabdifataax geesey shacabka magaalada baydhabo maalmahan wuxuu waday kacdoon ka dhan ahaa xildhibaankii ku sugnaa magaalada baydhabo ee shariif xasan ay kaga soo horjeedeen inuu magaalada kaga baxahay kacdoonkii way ku guuleysteen shalaytoole shariif xasan magaaladii baydhabo ayuu ka laabtay wuxuu ku laabtay magaalada muqdisho shacabkii waxay u sijihaysteen baarbakiin oo ay rabeen inay cagta mariyaan waxaa inagu maqaal ah odayaasha golaha guurtida uu guddoomiyaha ugu horeeyo maraaq xasan shure madaxweynaha adoo wasiirka arrimaha gudaha ah arrintaa inaad shacabka ka hor istaagteen aad tidhaahdeen joojiya si nabadgelyo ah ah howsha lagu dhammaynaya wada hadalladii aad la furteen xalay tole ilaa ay shalay in aad ku guul daraysateen oo idinka diideen si walbaba doorashada ha ku dhacdo qaab system nidaam ah looma marin doorashadiisan inoo muuqata kolley waxaan laakiin inoo muuqata in uun barbakin ee ka dhacday wax la yidhaahdo doorasho qaab walba ay ku dhacdaba haddii idinkuna aad madaxweyne dmsi dimuqraadiye ah aad ku doorateen shacabka ay ku doorteen oo oo ii sheeg baydhabo ku sugan yahay barbakiinna nidaam kale loogaga dhawaaqayo oo liddi ku ah nidaamka meesha ka jira maxaa aan- aan- aan- aan- aad aad filanaysaa a- a- cabdifatax geesay in ay magaalada baydhabo ay qaabkee lo- lo- lo- loogu wada shaqayn karaa magaalada baydhabo
horta dawlad haddii aad maqashid dawlad ama haddii aad maqashid madax ama haddii aad maqashid hogaan ma ahan shaq magacaabay ama shaksi meesha dhiga waa dal iyo dhan dalkan annagaa degan ilaahay waana makaniyey dadkanna waa dad mana ay garanayaan mana ay maqlin mana ay dhagaysan doonaan mar wasiir een een waxaan filayaa in een xoogaa een khadka uu naga yar xumaaday haye bal waraysigaaga meeshaada ka wado
Aa, marka ee, ummadi waa garan kartaa ee, dalka iyo dadka iyo ciidda iyo calanka waaye ummadaan dalkan degan koonfurta beed soomaaliya ee, hal sana iyo saddex bilood ay fadhiyeen dowladay dhisteen madaxweyney doorteen madaxweyney doorteen wasiiray magacaabeen hawshooday wataan marka nin iska dheeldheelaya guri ka dhex hadlay waxba ma dhimi karo laakiin tallaabada laga qaadayo iyo go-aanka laga qaadayo waa go-aan dawladeed waa tallaabo dawladeed ee dawladduna maaragtay haykal iyo system iyo idaaro oo dhisan waayo oo janarkiye leh hadda kolley maanta waxaa jiray kulan deg deg ah oo aan weli maaragtay lasoo afjarin oo socdo oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha odayaasha ay leeyihiin kadib golaha fulinki oo wasiirada oon aniga aan kamid ahay iyo madaxweynaha ku-xigeenkiisa ayaa kulankaas kadib ah geli doono go-aankii aan si wada jira labada gole ee maaragtay ee- ee- ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay soo saaraan ayaana dhaqan geli doona insha allah cabdifatax geesey dowladda dhexe ee soomaaliya oo uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud iyo caalamkaba een dowlad goboleedka aad halkaa ka samayseen way qaadaceen waxayna een een jeed soo jeediyeen in inta dhiman maamul loo sameeya oo ay ula jeedaan saddexda gobol hadda ninkan uu isku magacaabay oo een madreer ay dhahaan haddii dowladda dhexe ay arrintaa ay soo dhawaysahay idinku se- maxaad tallaaba aad qaadi doontaa ah, een, geesey
Ha- horta eh, dawladdan maaragtay eh, xamar annaga waxaa noo dhexeeya dastuuraa noo dhexeeyo oo na kala hagaayo hadda dastuurkaas noo dhexeeyo eh, sida maaragtay waa waa- waa taqaanaa waxaa la yidhahdaa almuslimuuna calaa shuruudihim eh, even almasiixiyiina calaa shuruudihim waaye adduunka dadka waxaa u dhexeeya shuruud ee shuruudda noo taalla iyo sharciga noo yaalloon degsanay constitutionkaasaa noo dhexeeyo haddii ay xushmayn weyso lix gobol ay israacayso afar ay israacayso laba ay israacayso eh, we can feel free haddii ayna u dhega nuglaan weyso eh, dowladda dhexe eh, golaha shacabka eh, ba- fa- federaalka soomaaliya eh, waxaan ku leenahay dad ka badan lixdan iyo kow eh, dad aan sagaal qof ka badnayn ayaa maaragtay cudurka eh, eh, maaragtay koonfur galbeed diidka qabo dad kasta kor u dhaafay waxay qabaan eh, caafimaadka maaragtay koonfur galbeed ee, dad kale oo dadka koonfur galbeed nala dego oo oo walaalaheen nool weliba dad dadka macnaha le ah oo muhiimka ah oo ay diray ka mid tahay dirta koonfureed oo uu maaragtay maraxaan ka mid yahay oo shiiqaal ay ka mid tahay oo maxaa ahayd wacdaan uu ka mid yahay oo gaaljacl uu ka mid yahay oo maxaa ahayd dadkan codad ay ka mid yihiin ayaa maaragtay ah ku jira dawladda dhexe oo baarlamaanka ku jiro oo kulligoodba ayidsan dowladdan koonfur galbeed soomaaliya marka laisku soo duubo macnuhu wuxuu noqonayaa eh, eh, hadday ogolaato dowladda eh, maaragtay xasan sheekh koonfur galbeed ayada maaragtay eh, ayadaa ogolaatay wax wanaagsan oo dadkooda ay samaysteen hadday diidana dastuurkaan noo baxeeyo ninka ninka adig ku rabin lama rabo ninkina diiday waa diidnay
geesay een een ah, dadweynaha ku dhagaysanayo koonfur galbeed maxaad ugu baaqi lahayd sa- imi- saaka ama maanta andhe maxaad odhan lahayd
wa- wallaahi waxaa ugu baaqilaa marka ugu horeyso niyadiina biraa haataan dhihi lahay qalbigiina saafi aadaan dhihi lahay Eh, maaragtay eh, dhexda xirta oo adkaystaan dhihi lahay waxbay idin idin walaacinin consayn ha ka qaadinaha nin qol ku dhuuntay oo masquul ka dhex hadlay koonfurka dhexsantay dadkeeda waa israacay ummadeeda waa midowday maalintii shanaada maanta waxaa socdaa banaanbax lagu taageeraya koonfur galbeed Eh, banaanbaxaasi dad baa u dhintay dad baa u dhaawacmay waxaa socda maxaa la yidhaahdaa inay dadku adkaystaan caruur yar yaroo maaragtay ee oo lix jir u weyn yahay ayaa maanta noo yimaadeen ee guddi aad ka soo saarnay dawladdii maxaa ku dhacay dib u dhac maxaafiisya xamar aad taageerteen ay yidhahdeen ayaa lix jir ah marka waad dareemi kartaa ummadda damiirkooda waa fiican yahay qalbigooda waa fiican yahay adkaysigooda waa fiican yahay waxaa idin leenahay kan gudaha jooga ka dibadda jooga oo na dhegaysanayo war koonfurda beed nin walbow barbarkay ka baxda waa bakeelo qalayn hadday kaaga soo aado qaaraan lacageed bixi hadday kaaga soo aado qaaraan maaragtay nafaad bixi hadday kaaga soo aado qaaraan hadal bixi hadday kaaga soo aado qaaraan qoraala bixi albaab kasta iyo daaqad walba iyo dhan walbay kaaga soo aado dad difaac adeer baa caana xil baa ku saaran baan leenahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdifataax ibraahim geesay oo uu khadka telefoonka inagu warramaya mudane wasiir waa mahadsan tahay Abra, mano.